bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin faylameelba isu rogdanga hokudhawaada barnaamijka kulunku warsan oo hamiin walba isunku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegaystayaal hamiinnimaas nigow taariikhdii kee danta labaataiyo shanta bilisiyo dada lamada kun iyo tomi sagaalka qodobada barnaamijka kulunku warsan oo namuda akhyaar anisinkaay walibaa ku mid ahaa walibaa geega magaalada kismaayo ku doorday madaweynagii afar aad oo uusan tartamay hilkamadatnee maamulka jubbaland kaasi uusan dhalade digaliyo marafle haddaba sababtamaya tudhugunsialla mayna ku dambooya madaweyneyaalka inta badan uku doorday magaalada kismaayo barnaamijka sinkaayna dhugunsialla guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool iyo waliba usu ku hadalaya wafuudishalaya deerayn degmada xudur ee gobolka bokool walibana usu sheegaya in degmada xudur ee gobolkaasi bokool iyo enhaysna ciidamo boolisa usoona baaqan diri dowladda koonfur galbeed soomaaliya inii walqabata boolislaanta ku jarta degmada xudur ee gobolka bokool barnaamijka sinkaayna dhugunsialla taasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan oonamadu hadiilar waliba ku mid aha ducaale aadan maxamed waliba usahayay musharaxa on tartamaa hilkamadaas maamulka jubbaland walibana usu ku hadalay doorashooyinka kudhihi magaalada kismaayo walibana useedayn usun jeediyay dowladda federaalka soomaaliya iniiyo shal qaybaday shacabku ku noola magaalada kismaayo dagaal khasaare jeysidiyo waliba geega dhex maraya maleesha beeleeda oo inta badan kuwada dagaalamana duleedka magaalada dhuusmareeb xarunta maamulka galmudug walibana magaalada dhuusmareeb geega la deersiyey ciidamo dheeraad ah haanase oo wareegay amniga guud ee magaalada dhuusmareeb walibana hadda magaalada dhuusmareeb shiraar shir duwan ku dareere madaxda ahlusuna barnaamijkaasi inkaayna dhegaystayaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan haddii la aroonimada waliba ku mid ah wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka soomaaliya maryan awees jaamac ayaa waliba yadaha furtay ee shirko wadatashiga oo ku saabsan heerka nidaamiga gaadiidka badda xukuumadda federaalka soomaaliya munaasabaddii xilaalka kashal wereegeen taliyaasha saldhigga degmada gaalkacyo iyo waliba ay ku dhiiday magaalada gaalkacyo walibana meelasay gobro kuayaya gudoomiyaha degmada gaalkacyo madaweynada maamulka puntland saciid cabdulaahi deni iyo waliba usabaaqan diray inay wadahadalka somalilan iyo soomaali luqabada magaalada garowe arrinta maamulka puntland walibana ususaasoo kale sheegay in nidaamka magaalada muqdisho uusa iyagoo hadda qaldan waa lagu baahanya dowladda federaalka soomaaliya inay wadahadal ku suubida arrintaasiya qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan oo nimadan dhugunsiyaala siinkaaya barnaamijka uu kuwali baasaaray waan sinidareysii doonee anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka boy daga farsamada madakudeerta waliba imaamadu doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noordaratan waliba hawadasankaleh miin faylan barnaamijka cabdirashiraashka booya saari waan siin darasi doon dhegeystayaal waliba hawadasankaleh miin faylan qodobkan guriga dana qobada gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool iyo waliba uu soo ku hadalay wafuudo shalay deeran degmada xudur ee gobolkaasi bokool walibana uu sheegay gudoomiyaha inay wafuudisay onkooyanga arrimo la xiriira qorshaha dalka walibana uu sheegay inay degmada xudur oo caasimada gobolka bokool iyo haysana ciidamo booliis islamarkaasna sabaaqan diri dowlada goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya inay walqobada boolislaanta ku jirta degmada xudur ee gobolka bokool haddaba gudoomiyaha degmada xudur maraan qato teleefonka wal ku weydii arrimo si waliba usiinku jawaabay bismillahi raxmaan raxiim iyadan waa sintiin warsan sabaaban dhegdii waqti barnaamijka shalay waxaan deelay wufuud ku socota federaalkii onanta koonfur galbeed wasiirka wasiirka qorsheenta koonfur galbeed yuusuf madow nuunow hogaamiyo koonfur galbeed ku socdan raasimaha guud qorsheenta federaalka iyo wafdigeena waba kuwana dowlad aha wasiirka qorsheenta socda koonfur galbeed naadini dowladdan waba ku socda raasimaha guuda ku socda madalka intoosi idan maasanka wanaagta shalay hadeeran qorshiyo kolley geedka walda qorshikiisuhay shala maalmaal ilaa saddex afar maalmo socdooya aqoonnakan insha allah barnaamijhiina waka guda jeelgeeka furmi barihii bardenba kulley jebgeba dilaayer waayahay marka godoomiye ujeedada rasmiga ah handiira wafuudasay degmada xudur sinsheegana
ha waa kulley qorshaan oo nasuuqyaa jirta odoomadhaba kusuuqyo oo baahayaa ku jirta deegaamada gobolada masdegmooyinka ilaa shanta sano soobta qorshee macnaha deegaankaas baahadiis iyo waxyaalahaas wajiintaas ayaa wedan insha allahu arrimaha bulshada iyo maamulada dhammaantay un wedan geeka shirkiin wala kaa furay de koley barnaamijyadaas ayaan aanhayn barnakeed waayahay marka godoomiye mar una la xiriirnay taliyaha ciidanka booliska degmada xudur hamiin horaad barnaamijkuusa kubay waliba use sheegaya inay ciidamada degmada xudur dhinagiyo booliskeedii ayaan yarin marka arrintaasay may kula dareertaa
xaqiiqdan intay rumo degmada xudur booliskooda kasoo weli qofoodii toban qof olortaase mudaalmadaha goboleed waaye wax ka filan maya ciidan maroog afartii shanta qofoo liigroogdan waybaa nama saraakiilahu ciidan malaa dowlad koonfur galbeed waa badan arantay qorsani madaaweynaha qorsani balaa ciidanka booliska codsani maamul ahaan codsani aniga ciidan booliska lishaana deegaankan barnaamijkaas weli meherkelna arrintii heedan kuliyadana
waayahay markaa sababti may taa maadaama degmada xudur iyo magaalo madaxda gobolka boqol iyo ta boolisnan roogna marka sababti mayu
saaxiib idaacadda mararani hawantiya ku hadal badan baanahay walbadan antaasan iyo khayr dabanaqdaani ani boolis lishaan hatu kora idan boolis ilaa boqol deera ayaa dhaha qori deegaankan xudur boolis kasoo jibalan leer mashaan baydhawili kamiyaday waa anagi male wada mudaase magaalmadaashaase tuulada suunata ka dhagmaan maka dhagmaante dowladda koonfur galbeed oo si badan aan jeedini haddii way balena ciidama booliska oganshan nabadgelyadan ka shaqeeyo male magaala gudaaji langa ka dacwado male dalag waa la keeno male ciidan aan dartiis dalag dhasiyo laakiin ciidan male waayahay taliyaha walibaa sheegay mudane gudoomiye in gudoomiyaha aada naftitiita degmada hudur aada gudoomiye ku heta inay caqabado jiraan dhinagii oo maamulka markilan fiiri halahan yar booliska rogaan marka wada shaqeynta tiidan iyo booliska hadda halahan yar degmada rogaan ku waranba
booliska degmada waa rooga wada shaqeynana waa kakasbana degmadii onita booliska shaqeykaasa waaarantee dangishaagina kubaanshaagi waalanka shaqeeyo lakin shaqeeyana bush
waayahay marka maadaama guud ahaanba booliska degmada xudur sidaas iya marka amniga degmada xudur ee gobolka bokool ciidama see rogaan oo waana sugaaya
ciidamada sugaas waa ururada bulshada iyo militariga iyo sugaa nabadgelyada iyo ururada bulshada dadkii booliska oo shaqeeye meelkaasoo waardee meelkaasoo kuwo gale ururka dhasayba ururka dhalinyarada iyo maamulka askaaladoohay iyo jilgoolisamroog waayahay sidaba sheegtay waliba letaa amniga waliba sugahaya ciidamada ama shacabka ku noola degmada xudur marka qof hubaysnaan se kusugu kor amniga guud
hubaysnayn waan baanyi laakiin hubaysnayn walaakin nabadgelya magaalada gudaheeda ka sugan kuga dhaman haye waayahay marka ka waranba dhinigiiyo maadaama culeysyo badan ku jira degmada xudur ka waran goobo ganacsiga iyo caafimaadka xaaladiio haddaad idin kormarta
iyadaa kulet oo keliyo ganacsiga walaajada sidoo soodan agabadna ku jirta caafimaadka barnaamijyadii masaajidii asbitaalka shaqeeyanta aadan shaqeeyaan alxamdulilah arrintaas iyadan faylata waaweynaha iyo iyo taliha booliska baagayan jeediyaane mase codsan jeediyaane ani deegaankan saldhigna saldhig yimu magaalmada gobolka bakooro ini ciidama hata korwayba codsani labaatan qof wadataa boolisan laani hooji saldhig lishaan yaa codsani argayjamiin surdi galna degmada baydhabo mase harunta dowladda kumeelgaarke ani manaa ciidan boolisa balansuunaaguna ani labaatan qof oo noosiya hata koraa codsani oganana ciidamadii ay talan heshiiyaan iyo cusbaasaa jeediyaana sabaahada deegaanka iyo dabta laakiin nabad nimankiiba nabadiisiya ka sugan nimankaas hadii ladeegaana linhirne talatalaawlin uqaad ogdiin dhibaatada suubayaan
waayahay dhugunsiyaalle kaasay walibahay gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool oo si toos ee qata taleefonka idaacadda warsan usiin ku warmaayo idan umaasanto mudane
kan waryaa ina ayte ma ina ayte ma kasakin ay maxaa tanaysa waryaa walaalow adina qalafayteen unoo buugsana hana galay kraal haw kiiliga bay tasay ah unug kan adamadwa kan aan wada iyo jaamadan fade yaraan mi walka bartay ma ay sidee wada maasha allah walaalow markii war sidee ha jid baa laga hadda Mm.
jaamacad la ilay Mhm.
diina baa laga la Mm.
jaamacad la ilay Mhm.
an waa bijamawey Mm.
jaamacad oo may way dhow jabil agsee ninki takin tilmaame inta baan horta jaguugin iskuwel jaahinan iskuwel Aye.
jagnin iskuday waa in jahwareeday Aye.
unagu we jaamacadda balaasma jjf haye jaamacadda balaasma wal bariime ow bariid barbartoy ma eh Aye.
sidii walaa birsohan Ah.
bilaash ma eh Aye.
haani hora Ah.
bir ma dheh Bariid.
haan kala Ah.
bir ma dheh Aye.
walaay hora Ah.
maxaa dheh anteen bahayo maxaa koogali meel bambaan jaamacadda balaasmo
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nordaletan qayb kale barnaamijka kulanka warsanka ku guda jirnaa cabdirashiirash kabo ayaa hasaari barnaamijka waan isiin daraysay dhegeystayaal magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug geeg waliba ee diray ciidamo booliis ah haanasay oo lagu wareegaya amniga guud ee magaalada dhuusmareeb walibana geega meelasay ku dheeya dagaal oo dhexeeya maleesho beeleed oo intabada wada degowa magaalada dhuusmareeb haddaba si una faahfaahin dheeraadan ku ogaanaa weliba aan qaso teleefonka wal ku weydiiya ee waryahana alaba meelasenin warmaasa leyla cali cabdi leyla dheyman oo qaso teleefonkan wal ku weydiiyey xaaladda dhoosmareeba xaaladda guud ee magaalada dhuusamareeb waa ay degan tahay hadda wax dhibaato ah kama jiraan n markii laga soo tago n laba maleeshiya beeleed oo isku dagaala n isku dagaalamay n duleedka magaalada dhuusamareeb deegaan u jira magaalada dhuusamareeb labaatan iyo n saddex kilomitr dhanka koonfureed kaba beegan ayaa xalay n habeennimadii waxa uu ku dhex maray dagaal laba maleeshiya beeleed oo halkaasi wada degaa n dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii n ay isku qabteen tag n ka tirsan maleeshiya beeleedkaasi n dhul halkaasi ku yaala saas awgeedna halkaasi qof lagu dilay markii qof la dilay kabacdina n ay n weerar soo qaadeen n qoladii qo- n laga dilay n qofka ama ruuxa n saas aawadeedna halkaasi ayaa waxaa ku dhimatay lix kale oo uu ka madax banaan yahay ruuxii hore ee hore loo dilay wax kaleeto oo hadda qasab ma jiraan markii laga soo tago maleeshiya beeleedyadaas dadaalkooda oo soo doonaaday n mana jiraan hadda n dad toosa ama ilo toosa oo sheegaya in lagu baxay shoogeena waa labada maleeshiya beeled oo isku dagaalayay halkaasi ama ciidamo ku baxay ama odayaal ma jiraano n warar hoose ayaa waxay sheegayaan in cabsi laga qabo in uu haddana dib u bilaado dagaalka maleeshiya beeleedka maadaama aysan jirin wax kala dhex galay oo halkaasi gaaray waayahay leyla een, wararka kale ee nagu soo gaaray magaalada dhuusmareeb waxay sheegayaan in saaka ciidamo dheeraad ee booliis ee laga soo daadgurayay gudaha magaalada marka ciidamadaasi xaggee ka yimaadeenna sababtuna maxay tahay saaka aroosnimadii hore ee saaka ayaa een, diyaarado waxay ka degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb een, ciidamadaasi ayaa waxay ahaayeen ciidamo booliisa oo ah kuwa federaalka soomaaliya een, garoonka diyaaradaha ammaankiisa ayay la wareegeen sidoo kale waxaay la wareegeen xarumo ay dowladda ay leedahay een, imaatinka ciidamadan ayaa waxa uu kusoo aadayaa in een, wufuud kala duwan la shugayo in maalmaha soo socda ay soo gaaraan magaalada dhuusamareeb maadaama uu furmi rabo shirka een, dib u heshiisiinta een, beelaha dabagalmudug een, saas aawadeedna ay amniga si ay usii xaqiijiyaan ay usoo gaareen magaalada sidoo kale een, imaatinka ciidamadana isna wuxuu kusoo aadayaa xilli ciidamada ahlu sunna ay sheegeen in ay ka amar qaataan een, xilli ciidamada ahlu sunna ee ah ee ahay kuwii hore ugu jiray dowladda federaalka soomaaliya ciidamadooda lana qalabeeyey ee sheegeen in ay ka amar qaataan een, guddoonkooda ahlu sunna warada een, hoosena waxa ay sheegayaan in ay jiraan sidoo kale een, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug in uu xilka ka qaaday sidoo kale wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo een, arrimaha caalamiga xiriirka caalamiga andaade ee dowlad goboleedka galmudug een,
een leyla een markii loo eego magaalada dhuusmareeb waa xarunta maamulka ee galmudugga waxaana la soconaa in shirka dib u heshiisinta ee deegaanadaasi uu ka socdo halkaasi marka een maadaama ciidamo dheeraada la keenay ciidamadii ahlu sunna ay sheegeen in ilaa iyo hadda awaamiir la siinin marka maxaa keenay khilaafkaas la- u dhexeeya ciidamadaasi iyo ciidamada ahlu sunna ciidamadaasi ciidamada ahlu sunna khilaafka u dhexeeya ayaa wuxuu yahay waxay sheegeen ciidamada ahlu sunna in aysan helin xilalkii ama sheegbarashooyinkii loogu talagalay islamarkaana uu u qoray madaxa xukuumadda galmudug sheekh cali xasan shaaki awgeedna aysan ku qanacsaneen barashooyinka loo soo saaray islamarkaana loo soo magacaabay saas awgeed ay ka amar qaadan doonaan guddoonkooda wixii ay guddoonkooda yiraahdana ay fulin doonaan waayahay marka dhanka kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducale geele haafa wuxuu xilka ka qaaday wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga maamulka galmudug marka wararkan waxay sheegayaan in axmed qaadistiisa ay daba socoto in uu ka hadlay shirka dib u heshiisinta marka arrintaasi maxaad faahfaahin nooga haysaa warqadaasi ayaa saa ka soo baxday oo kasoo baxday xafiiska madaxweynahaas oo xilka looga qaaday wasiirka wasaaradda qorsheynta ma jiraan warar dheeraada oo aan hadda ka sii hayo xilka qaadistaasi lagu sameeyey wasiirka balse warqadaasi ayaa soo baxday oo xilka looga qaaday sidoo kalena wasiir kale looga dhigay kusiisimaha shaqada wasiirka maadaama xilka laga qaaday tan iyo marka lasoo magacaabayo wasiir cusub oo sii qabto shaqadaasi islamarkaana hay-adaha kala duwan aysan la shaqayn karin wasiirka
waayahay marka ka waran xaaladda guud ee dhuusmareeb maadaama ciidamo dheeraada la keenay magaaladii islamarkaasna la filayo inuu ka furmo shirka dib u heshiisinta deegaanada maamulka galmudug waa sidee marka dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo dareenka ku aadan bulshada ku nool ee magaalada dhuusmareeb
gaar ahaan dareenka bulshada markii loo fiiriyo waxaa jiro warar hoose oo isla dhex marayaan bulshada ay leeyihiin waxaa jiro abaabilo ay samaynayaan ciidamada oo ay kala guranayaan ahlu sunna balse ma jiraan warar si toos oo xaqiijinaya warkaasi intaasi markii looga soo tallaabo sidoo kale waxaa jiro rashka gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta cabdiraxmaan baajiir ayaa sheegay in aysan jirin wax khilaafa oo u dhexeeya guddiga dib u heshiisiinta maadaama berihii dambe ay jireen warar hoose oo soobaxay oo sheegayay in guddiga dib u heshiisiinta galmudug ay isku dhacsan yihiin islamarkaana uu khilaaf soo kala dhexgalay saas aawadeed gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta wuxuu cadeeyey inaysan jirin wax khilaafa oo u dhexeeya guddiga dib u heshiisiinta galmudug saas aawadeed wuxuu sheegay in shirka uu u baaqday arrimo la xiriira shirka hobyo uga socdaa beelo kamid ah beelaha laga rabay in ay kasoo xaadiraan shirka dib u heshiisiinta si ay uga qayb galaan sidoo kalena ay jiraan beelo aan weli soo gaarin magaalada dhuusamareeb isla maanta ayaa waxaa la filayay inay soo gaaraan magaalada dhuusamareeb ergo ka tirsan beelaha ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta ee beelaha dega galmudug marka haddii aan guud ahaan ku dulmarno xaalada guud ee magaalada waa caadi waaya degan tahay wax dhibaataanan jiraan markii laga soo tago labada maleeshiya beeladan hore kugu soo sheegay
sidilo ku qaday jaamacad isiku si asriyaysan
زمزم يونيفرسيتي barashada cilmada sayniska iyo tiknolojiyada yana keensuga sidila faday maalin aad oo ka shaqaysantaa zamzam university shahaadilkii godoonsiye suguntaa saluug ma leh kiinka daro itusi itaabsiin halkumid sheego sumado jaamacadda zamzam university asal walbarashuwo in erleyma ee waabaati zamzam university dalkii ilmugu lanseedina seetaawiyaasa xaluunga baraday af lehe aqoon-yahanna iyo dhalmagada idma ah iig ah igidii afaafkaba iskaariyin shangardad wareeriyaasa in awlaadiyo booraas olagan lahayne casharka maalinka biyawna kiinku galagalayaan ileeji kuliyado jaamacadda zamzam university macadda zamzam university
waayahay dhugunsiyaal qaybaga hore barnaamijka kulanka warsan ku guda jirnaa siyatii siya dhabiisila magaartiis mawjadaha gaagaabana xaalada live stream guud ahaan kuna dhoosi karta waliba hooda sangalaa hamiin faylanga sidee sana dareertay magaalada kismaayo xaaladii waliba yahay maalin moqlehadhaafigto eedan hakirnayte walibana meelisay ku dareeray doorashooyin shal duwan oo lan tartamaya xilka madatine ee maamulka jubbaland doorashadaasay weliba guul ahaanba ku guulaysadaya madaweynahagii hore waana marlamaad usaaxilka usan dartami axmed maxamed islaam axmed midoobe oo haduusa iyo madaweynaha maamulka jubbaland haddaba geega weliba madaweynagii afraad laku doorday magaalada kismaayo kaasi oo siina sheegaya inuusa iyo madaweynaha rasmiga ee maamulka jubbaland welibana usa andhaladaya digil iyo mirifile haddaba si walwanku ogaanaa sababtaka ka lafteeniusa madaweynagii afaraad usnagada weliba qada teleefonka idaacadda warsan wal kuweydiya cabdulaahi nuur aadan doorasho waxay ka dhacday de alxamdulilah xagee ka dhacday doorashada kismaayo kismaayo yaa la doortay marka waxaana doortay cashir beec xasan oo qof kula hadlayaali ah maxaa lagu doortayna madaxweynaha jubbaland doorasho ayaa horey madaxweyne ee loogu qabtay magaalada kismaayo taada ee maxaa ee ku soo aadiyey waktigan
kuwa horan bay la mid tahay waan kaga bedelnahay waxaan kaga bedelnahay un oo cod codsi iyo sabotin dad weynaha ka yimid weytiyada ma garan waan gartay
meel afartan nin iyo konton isugu jimi maahayn doorashada soo abaabuladeen waxaa loo dilay gowaceen ilaahay mahadiyad waa rabootinka dadku ah adiga hadda intee igala hadlaysaa waxaan kala hadlayaa xaafad alali oo kismaayo ah ismaayo doorashadu marka maanta miyay dhacday maantay dhacay ha Eh, dadkii kaa horeeyey oo musharaxiin horey u tartamayey eh, qaarkood oo sheegtay inay madaxweyne yihiin sida madaxweynihii hore ee jubbaland oo haddana eh, sheegtay in mar labaad la doortay Eh, eh, waxaa doortay xildhibaano ka tirsan maamulka jubbaland oo eh, horey odayaashu ay usoo xuleen adiga yaa ku doortayna
horta dhibaano hadhiin dhibaano kuwii dhacay ahaayeen ee kuwa ku yimid rabootin dadweynaha madweynaha keensadeen maayna kuwa meeshaas xildhibaano jirin aniga shacbiga qodobada bulshada ee doortay loomana kala harin ergada halkaas ku timi saddex boqol iyo konton bay ahaayeen shaksi diinina ma jirin rabootinka saasaa loo yaqaan laakiin dee yaa doortay iyo xildhibaanada la sheegaya yaa keensaday meesha doorta iyo qabiilkay ka socday xildhibaanadaasi odayaal ayaa horey usoo xulay oo xulitaankoodii iyo wadatashi eh, ayay ka sameeyeen odayaasha adiga marka taasi miyaa diidan tahay haa xildhibaan aniga kole de waxaan ka imid waxaan ka tirsanahay dadka soomaaliyeed ee jubbaland oo weliba aqoonyaninta soomaaliyeed aan ka mid ahay dee mana arag wax aad sheegaysa dib ma dad dadkii hore ah oo ismagaabeen magabaysi dib kale ma jirto saasa madaxweynaha fiiri madaxweynada fiiri xadan isku fiiri garii baarlamaanka lagu shaqeeya ku fiiri dee dadku mashaqayna meesha ka tegay maantana dee kusoo noqdeen wey caawa ee kismaayo ee afar madaxweyne ayaa ku hooyanaya ee horey saddex madaxweyne ayaa loogu doortay maantana adigaa sheegay ee, ee, in madaxweyne lagugu doortay magaalada kismaayo marka sidey ee, ee, ee, ee, sida sideed ku wada shaqaynaysaan afartiina madaxweyne ee kismaayo kuwa- ku wada sugan oo shaqayn waxaa dhibaataa ma leh waxaa shay waa un haddii dhabta jirto waxaa la isugu imaanaya rabootinka shacbiga iyo shuruucda wixii shuruuc aan waafaqsanayn dee kolleyba waa un badala laakiin wixii shuruuc qaabilsan afkeedii meel bay yeelan doonaa insha allah Eh, dadku waxay sheegayaan adiga inaad eh, eh, eh, u dhalatay kana soo jeedid eh, beelweynta digil iyo mirifle marka eh, digil iyo mirifle markii la fiiriyo jubbaland eh, xaggey ka galaan oo xaggey ka degaan
kaasi hor la yaab la wey waa wax waa warka waa warkana soo kiciyay halkaana dhigay haba haddii afka laga qabto iladuu ka dilaaca miyadana wey jubbaland waxa degan waa degli marifle iyo in ay soo raacdeen magaranayso oo soo ogolaadaan degtayni ee dejiyey shalay ayagu meesha haye marka jubbaland lahaa askar Eh, dadka eh, doorashadaada eh, eh, siday uga warhayaan dad kuu soo hambaliyeeyey ama dad doorashadaadu goobjoog ka ahaa oo eh, madax eh, eh, dowladda federaalka ku jirta ama eh, ha ahaato xildhibaanada baarlamaanka oo kale eh, ma jirtaa walahi wariyaha wanaagsan oo waryaran kuu sheegaya taadaan ka soo qaadayaa jubbaland markii la yidhaahdo koonfur qolada koonfur galbeed iyo iyo jubbaland waa si lixda gobol isku ahayd lixdii gobol shan iyo sis ayaa laga gaaray waxaa dhismaan darteed iyo samir aan daalamay baa lagu dhintay shalay haye baa laftii lagu dhisay iyo ahdigii waxaa ka baxay ninka maanta meesha oo xabaanka ahayn oo shalayna lix sano soo hayay balantii uu qaaday shalay isagaa ka baxay marka annagu meel aan u fadhino oo hadda kadib aan u fadhiisan doonno ma jirto because haddii lagu yidhaahdo guriga aad leedahay ma geli kartid martibaad ka tahay adiga miyeeleed weriga hadda a- a- axmed madoobe oo kale eh, sideed sano ayuu su-aashaas iga jibaab guriga aad leedahay weriga haddii lagu yidhaahdo ma gelisid ma iska tegaysaa masbeaba tugis marka sidaa weeye gurigayga weeye xaq baan u leenahay isagaa dhifti sidaa og kuwa kalaa og marka annagu hashay dambe maya annagu gumaysi dalka kan dib ugu noqon maayo adduunyadan waxaa soo gumaysan jiray ingiriiska ingiriiska caalamkuna soo gumaysanayna maanta yurub aa ugu dambaysay oo ku- uu ku jiray wuu ka baxay adduunyadu waxay isku tagtay xaqay isku tagtay ma dhacaysoba in marka maanta dhammaado isku oo afrika isku waxa dhici kara ma asuusgelana ma Waayo.
marka anaa ku hayaa dambe maya ana haya haynini waxaan wada leenahay ayaan qaybsan doonaa insha allah laakiin waxaasaan ku siinayaa dambe ma dhici doonto insha allah Eh, doorashadii eh, taada ka horeysay oo axmed madoobe iyo rag kale lagu doortay dowladda federaalk iyo beesha caalamku eh, way ka biyo diideen oo way eh, eh, eh, way dhaliileen Eh, adiga taada maxaa eh, maxaad ka filanaysaa
waa run dowladdu waajibkay lahayd horay uga gaabistay horay uga gaabisay dowladdu balse waxbay eerinaysa anaan ogeyn annagu annaga se naftayna waxaan yeerinayna waxaan leeyahay bal waa horta soomaalida dib bay ka soo baxday oo wanaagana isugu imaan doona laakiin axmed madoobe waddadu uu maray ay mareen walaalahayga kalena waxay maraysa waddadii waxay yidhaahdeen eh, xildhibaano intiisii isaga ahayd bay samaysteen matalahan haddaan ka soo qaado eh, koonfur galbeed oo ilaa afmadoo degan Eh, degan meesha la yidhaahdo marka laga soo bilaabo buurdhowga ilaa afmadoo degan baa waxaa la siiyey se- toddoba sideed vood To- sideed vood marka ayagii siday yeelin wadadii bay mareen ayaguna qaladka ahayd oo wadaadka maray waan gartay madaxweynaha hadda eh, eh, eh, jubbaland waxaad i leedahay caawo eh, laga bilaabo waa aniga sidaa weeye hadas Eh, dhanka iyo eh, madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweyne ku-xigeenadii kale eh, eh, eh, madaxweynaha kusoo xigay ma la doortay iyagana laba madaxweyne ku-xigeen baa loo samaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo gola baarlamaan baa noo dhiman ilaahay idinkiisa golaha baarlamaanka weynka soo socdaan ku dhawaaqaynaa
hadda markii la fiiriyo eh, jubbaland eh, axmed madoobe ayaa a- awood ku leh eh, taas waxaan u leeyahay dowladda federaalk oo kale waxay eh, eh, xoogga saartay inay axmed madoobe doorashadiisu eh, eh, ay dib u dhigto oo eh, eh, goobjoogna ay ka ahaadaan dad ka socda dowladda federaalk sida wasaaradda arrimaha gudaha oo kale eh, beesha caalamka oo kale Eh, isaga laakiin awooddiisa ayuu adeegsaday tiina ma dhicin adiga eh, eh, eh, caawa madaxweyne ayaad ka tahay jubbaland oo kismaayaad igala hadlaysaa haddii awoodda axmed axmed madoobe ay kaa hor imaado sideed isaga celin kartaa
axmed horta waa nin oo aad u aqal badan nin dhaqanka soomaaliyeed aad u yaqaan weeye dee kuwa hore muusan weelin magaaladayna wada joogno ma garat waan gartay
kusoo weeraraabaa dee garan maayo ciidanka u haysto waa ciidankeeni oo axmed waa nin walaada oromo ah diinta la yaqaan dalkana waa u yaqaan ninka iskale dalka waa u yaqaanaa jubbaland hadda eh, eh, kismaayo oo keliya ayaa dadkii dhan ay isugu tageen eh, eh, magaalooyinkii kale badanaa al-shabaab ayaa haysta eh, dhibaato badan ayaa ka jirta maamulka jubbaland oo kale Eh, adiga eh, maxaad is leedahay eh, arrintaasi waad ka bedeli kartaa maya ilaahay ma haddii anan talooyin badan wa aan samayn haddii alla yidhaahdo oo dee wa- waanana faray in la shuuleeyo waxay ummadda raali ka helin inaan sameeyo ma doonayo ummadda wixii aan ka akrista ee ii soo baxa anoo ogaarkayga ku darsanaya aqoontayda ilaahay idinkiis marka aan dowladdu dowlada shuruucay hataa shuruucdeeda ha dhamaystirno ilaahay idankiisa waxaan samayn doonaa waxa aad ku faraxdo cadaaladda soomaaliya u baahan tahay cadaalad darro waan ka guuraynaa cadaaladaan u guuraynaa waa barwaaqo weynaa insha allah waayo amni ma dhismayo ilaahay cadaalad helo dowladda federaalk mala shaqayn doonta adiga besinka dowladda federaalku waa hooyo aabbo waa la dhihi karaa ima dhalin laakiin hooyo lama dhihi karo ima dhalin waa hooyo waan gartay
hooyadu waa lagu qasban yahay in laga duceysto in wax walba iyada laga hormariyo laakiin haddii aysan ayada qalduntana la yidhaahdo hooyoy de waan kula shaqayn hooyo waa kuu shaqayn waaba lagu qasban yahay laakiin shuruucda meesha waxaa gaabiyey waa la yaqaan golaha baarlamaanka federaalka ah iyo agalka sare fariin oo codsigaan u dirayaa waxaan u dirayaa fariin codsi ah inay nala shaqeeyaan in ummadda ee si aan u fadhiisan muqdisho eh ummadda ay u shaqeeyaan halkooda bay gabeen qaarkood waa ay fadhiisteen muqdisho waxaa la rabaa xuquuqdooda inay raadiyaan kuwa kaloo dad biniaadan inay u qasmahay adna kala joogi karin war intaad biniaadanka la dabaqantaysi war dadkaagi dadkaagi baa si kale loo micneynaya war dadka inaad leedahay horta bal adiga ninka baarlamaanka ow bal shuruucdii adiga lagu dirsiday baa halkaas falka marka dowladdu waxaan leeyahay hanala shaqayso caalamkooda waxaan ka codsanayna inay nala shaqeeyaan annagana aan la shaqayno dowladaha afrikaanka ah ee amniga daabisadu halkaan ilaahay idinkiisa waa wada shaqayn doonaa wixii oo maxay ummaddan u baahan tahayna waan wada mari doonaa insha allah jalla kariim odayga ba berigii hore uu shaqayn jiray haddan baa yaran si noqotay anigana ilaahay iga adiga markun taladiisii maxay ahayd meel kale markay salaamu calaykum aada umahadsan tahay salaamu calaykum waayahay dhegeystayaal qaybogeeydhaha barnaamijka kulanka warsaaysa marayna barnaamijka weliba saaray waan siin daraysay anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhegeystayaal wasiirka wasaaradda dekada iyo gaadiidka ee badda xukuumadda federaalk soomaaliya maryan awes jaamac iyo weliba yegega daa furtay shirka wada tashiga oo ku saabsan heerka nidaamayaasha gaadiidka badda welibana ayaa wasiiradda sheegday inay hanti badan oo hor yaala wasaaradda gaadiidka howlo badan oo la xiriira dhinagiyo badda soomaaliya haddaba waato wasiiradda barnaamijkaasi daafuraasa muhiimada kulankan sida la sheegay waxaan isugu nimid in aan wax ka qabanno ama aan tarjumaad ku samayno xeer nidaaminta gaadiid badeedka oo soomaaliya ama kuwa caalamka oo marin badeedka soomaaliya isticmaalaya sida aan ognahay wadankeena dibudhacyo badanaa ku dhacay oo marka loo fiiriyo dagaalada sokeeye iyo dhibaatooyinkii dhacay runtii waxay naga dibdhaciyeen in aan la jaan qaadno caalamka ama adduunyada kale dhinaca teknolojiyada marka la fiiriyo marinbadeedkooda sida ay u maamulaan annaga marka si aan ula jaan qaadno wadamadaas teknolojiyada sare leh waxaan rabnaa inaan annagana lahaano ama yeelano qoraaladii caalamiga ahaa ee aan ku gaaraynay wadamadii naga horumaray oo aada muhiim ay u tahay marka waxaan rabaa in dhammaan ka qaybgalayaasha halkan maanta nagala soo qaybgala kulankan muhiimadeeda inay siiyaan waxaynu ka shaqaynayna inay tahay hal ajendo oo ku saabsan in aan erey bixin ku samayno terminologiska ku qoran maxaaladhaha nidaamyadkan aan rabno inaan ka wada shaqayno waxaa walwal laga muujiyey dokumentigan inuu noqon karo mid dibadda laga keenay waxaan meeshan aan u keenno waxay tahay wixii inay wax soomaali yeeshaan ay noqon oo aysan noqonin wax lasoo maalgeliyo wax soomaali ee kasoo shaqaysay iyaga ay ka go-aamiyeen kelimadaha ugu fiican ugu habboon aan gelin karno in aan meeshan aan ku wada heshiinno kadibna aan geyno baarlamaankeena qaranka si ay u ansixiyaan ayna marka u suuro gasho in ay u hirgasho howlihii markaan uga baahnayn inaan aan ka gudano haddii ilaaha yidhaahdo arinta kale aan rabo inaan ku dardaarma waxay tahay muddada shirka uu socdo waxaan rabaa inaan ka dardaarmo shirka inuu noqdo luqadda af soomaaliga inuu ku baxo si uu qof walba uga dhirgo wix uu sheegana markuu gurigiisa aad uusan ka shallayn maxaa saas u dhihi weysay inay af soomaali inaan ku hadalno si aan markaa dokumentigeenu u noqdo mid midadhal ah oo marka mustaqbalkeenana hagaajin doona rofesorku wuxuu yidhi waxaan rabaa in dokumentigan inuu noqdo mid suuqgeyntiisu ay fiican tahay waxaad la socotay rofesore inaan shirar dhowr aan qabanay aan xildhibaanada mar walba aan kasoo qayb gelino taasna micnaheedu waxay tahay inaad markhaati nooga noqotaan iyo iyo aqalka sareba marka aan geynayno sharcigan in ay jiri karaan mas-uuliin dhihi kara heerarkaasaa lasoo maray runtii taas sharci ahaan iyo wadan ahaanba waxay noo tahay sharaf aada u weyn sidoo kale waxaa nagu weyn maamul goboleedyada mas-uuliyiinta ka socda madaxda ka socota inay mar walbana garab taagnaayeen oo ay rabeen in sharcigani uu noqdo ama xeer nidaamintani uu noqdo mid miradhal ah taasna runtii dadaalkaasaa runtii nagu dhaliyey waxaan sidoo kale ka dhicin hay-adda im o oo mar walba naga garab taagnayd haddii aan u baahano qubaradii ka shaqayn lahayd iyo isku keenida dadka marka waxaan rajaynaynaa anagoo dadaalkaasoo dhan naloo geystay ama naloo sameeyey inaan anagana aanan runtii khasaarinin juhdigaas la geliyey in aan markaa aan ka shaqayno waxaad kaloo ka walwal la aataa meesha aad ku aragto wasiirkeenii hore arrimaha dibadda yuusuf garaad iyo xasan bariise oo taqaanaan iyo abukaato daahir iyo cabdulaahi daash oo maanta runtii danahoodii iyo wakhtigoodii gelin doona sharcigan inuu hirgalo inaan meeshaas marka walwal badan aan laga qabin dadkii af soomaaligaan ku tuhmayn in ay wada joogaan adigana aad ka mid tahay marka runtii waxaan rajaynayaa in shaqo hufan iyo dardargelin fiican aan ka muujino sharcigan si uu u noqdo mid miradhal ah danta aan ka leynahayna uu noqdo mustaqbal wanaagsan oo soomaaliya u horseeda in aan maarayn karno gaadidbadeedka isticmaala marinbadeedka soomaaliya runtii muhiimad weynay noo tahay waa u dabbasan doonaa arinta ma ahan midda saddexdan maalmood keliya shaqayn doonta qubaro kalaan u isticmaali doonaa xafiiska garyaqaanka guud sidoo kale wuu ka dardaarmay waxaan ku dadaali doonaa insha allah talooyinka aad soo jeedisay inaan aan dhaqan gelino waan u mahad celinayaa cabdulaahi sumuuni iyo tiimkiisa shaqaalaha wasaaradda dadaalka faraha badan ay soo geliyeen ayagoo runtii volontarily ugu shaqeeyay inay af soomaaliyeeyaan marka arinta maahan inay noqoto af soomaali keliya laakiin waxaan rabnaa terminology ku habboon in sharcigani yeesho si uu u noqdo sharci caalami ah oo haddii la tarjumo xataa aan unoga baahnaan doonin in erey kale loo raadiyo marka insha allah ilaahay hanala garab galo dadaalkaa faraha badan sidoo kale waa idinkaga mahad celinaya dadaalka faraha badan aad soo geliseen saaad usoo saamo qaadeen oo nooga ajiibteen martiqaadkeenna aad iyo aadaan idinkaga mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya helidheello habshan muhurta halow moobale haasaawaga iyo xiriirka bulshada lanfadowna hormuud telecom hurow hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud telecom hooliyow aan tabargalay marleyka hirimay hariir luwaaldada halkudhiga bulshadu horaan sii wadaarsan madasiinkudhagalay hadalkiin haatoy hormuud telecom mayka xiisayaan bulshida oonaka kahiranyin mayka xiisayaana bulshada oo waana ka kahiranyin adeegaha doorka ee sida adeega moobilka prepaid and postpaid adeega taleefoonka galanta iyoonay kan idooba adeega fariin qoraaleedka adeega wareegow dalmar international roaming adeega
waayahay dhugunsyalla qaybaga dambe barnaamijka kulanka warsanaya sideedne weliba hodisinkalaa hamiin faylan dhugunsyalla ducaale aadan maxamed weliba usaaya iyo musharaxa madaxweyne ee maamulka jubbaland welibana usa sheegay in jubbaland iyo kahorsulintay inuusan tartama xilka madatane ee maamulka jubbaland ducaale aadan maxamed weliba usa saasoo kale ku hadalay doorashooyinka kudhihi magaalada kismaayo iniyo haayeen hano musuq maasuq eh usoona baaq iyo saasoo kale eedeen busan dare dowladda federaalka soomaaliya haddaba waa komar usa sharjanayd magaalada muqdisho warbaahintusun qobde sababtaan uga soo laabanay maxay tahay intaan doorasho u aadnay meesha waxaa maragma doontaa wixii loogu tegay meesha iyo habka dhaqan siyaasadeedka ka jira iyo amni inuu saamixi waayey suurtagelinna waayey in laga qayb qaato nidaam doorasho xitaa ha noqdo mid khaldan oo aan saxsanayn iska dhaaf doorasho xor iyo xalaala laakiin waxaan idhi haddii xor iyo xalaal la waayo waa ferry farlaab waxaan diyaar u ahay inaan u diyaar garownay doorasho xitaa ferry farlaab oo khaldan inaan ka qayb qaadano oo si uun xal loo helo laakiin iyaduna way suurtogeli weyday ma noqon eh, eh, eh, eh, inay suurto gasho sababta ugu wacanna waxa weeye tegistii meesha aan tagnay waxaan ugu tagnay dhul aan xor ahayn oo la haysto oo afka iyo gacmaha iyo lugahaba ka xiran deegaanka iyo dadka ku jiraba way adag tahay waxaan nidaamkaas ahayn iyo waxa uu rabo inay in yar oo neefa ay sameeyaan muddadii aan meeshii joognay een hawsha ku mashquulsanayn waxaana soo waajahay runtii caqabada aada u waaweyn oo dhib badan oo markii aan ka samaynay wadatashi taageerayaasha iyo iyo asxaabtii waxgaradka guud ahaan ay soo baxday meeshaas inaanay munaasib ahayn in la sii joogi karo siyaasadna looga shaqayn karo laakiin ay u baahan tahay dib u xorayn iyo halgan laga soo bilaabo e, e, e, e, sidii looga saari lahaa wax magaradka ku cayaaraya deegaanka iyo dadka reer jubbaland taas ayay ahayd wixii kalifay inaan ka soo laabanno oo aanay meesha suurtagal marnaba ahayn in muxuu ahaa ay doorasho ka dhacdo ama xitaa laga hadal uu suurtagal yahay handadaado badan baa intaan meesha joognay si xooga noogu yimid meesha aan deganayn baa habeen iyo maalinna la kor taagnaa waxaa suurtogeli weyday inaan haba yaraatee ajandihii aan u nimid tallaabo dhinacan u qaadno taasina waxaan filayaa cid kasta inay ka dharagtahay ka dharagsan tahay arrintaas ayaa kaliftay inaan ka soo laabanno oon u diyaar garowno inaanan marnaba aqbalin deegaankayaga inuu sidaas ahaado sababta ugu wacan maxay tahay maxaa kalifa waxaas waxaan aaminsanahay dhinaca kale dhammaantiin marka aad saxaafaddu waa waa waa indhi iyo dhagaha dadka weeye taariikhda haddaad dib u laabataan ay ku asaasantay deegaanka uu ku samaysmay ee nidaamkan hadda jubbaland la baxay inay marag madootan tahay uu ka kooban yahay asaaskiisi nidaamkii raaskambooniga oo maleeshiya hubaysan oo maxaa la yidhahdaa magacyo badan wadatay oo markeeda horena al-shabaab iyo alqaacido ka timid iyo nidaamkii tigreega uu asa uu as uu hoggaanka uga ahaa ee meesha joogay ninkii la odhan jiray gabre waxa ay malmaluuqeen ayuu ahaa wixii meesha lagu sameeyey waxaa ka dhashay marka gaboodfallo badan samayskiisi dastuur ma aha laakiin magaca dastuur buu wataa waxa la sameeyey baarlamaan ma aha laakiin magaca baarlamaan buu wataa nidaam xukuumad iyo dowlad iyo system fulineed ma aha laakiin magacii buu wataa intii oo nidaamkaas jiray dadka deegaanka oon annagu ka mid nahay doqomona ma ahayn waxa meesha yaallan lama arki lahayn laakiin waxaa la aaminsanaa in mar un xal nabadeed iyo doorasho iyo wadatashi wax un lagu xallin karo laakiin waxaan si xaqiiqa u soo taabannay markaan garoonka tagnay taas inay aada u fogtay wallaahi arrintaas inaanay dowladdu ilaa hadda ka hadal waraaq waa jirtaa ay mar walba wasaaradda arrimaha guduhu soo saarto way ku mahadsan yihiin runtii waa dadaal fiican laakiin waxaan aaminsanahay warqadaa yare kalarkeeda yellow miyamis orange orange inay tahan u malaynahay oo mar walba ay wasaaradda arrimuhu guduhu soo saarto kuma filla wixii meesha aan ku soo arkay dowladda anigu runtii waan dhaliilayaa aad baan u dhaliilayaa federaalku iyo kaalinta meesha waxaad u malaysaa qayb waddanka ka mid ah ayaa la kala goosgoosanayaa loo tashanayaa dowladda codkeedii ma maqalno ficilkeedii ma aragno faragelinta waddanka lagu hayo waxay ka samaynaysa uma jeedno warqadaa oranjada ah arrimaha guduhu soo saarta baa aragnaa warqadaas way fiican tahay waa intaas waa dadaal fiican waan ka mahadnaqaynaa lakiin waxa intaa kasii durugsan ma naqaan dowladdu meeshaan dadka lagu caburiyey lagu laayey gaboodfalku ka socdo cadaalad darradu ka socoto barakocu ka socdo ajnebigu uu isku hardamayo maal dhaweed kismaayo erboorka anagoo joogna kismaayo waxaa ka dhici lahaa laba dowladood baa isku layn lahaa sida aad xogta ku haysaan dowladdii waddanka lahaydna xitaa kamay hadal marka arrintaas aniga aad baan u cambaareynaya runtii dowladda una dhaliilaya mana aaminsan inuu waxaas wax saxaya
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weybaan hirinaada kortee muddo tumun sac ilaa iyo tumiyi lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inta linghira ama langmari saliid ama fisilin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasi saddexaba oo eh xafaayido kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaatay ka tijaabi caagid biye
waayahay dhegeystayaal qayb dambe barnaamijka kulanka warsan zamrayn cabdirashiid rashka boy asaari barnaamijka waan siin daraysaya dhanka farsamada bilaal iyo maamadaha amiin faylan dhegeystayaal magaalada gaalkaayo xarunta gobolka mudug waliba geega kudhiyaya munaasabada xilalka kuureegayana talihii hore ee saldhigga degmada gaalkacyo iyo sasokala taliyaha cusub oo degmadaasi la magacaabay haddaba taliyihii hore ee saldhigga degmada gaalkacyo gaashaanle axmed maxamed afraah yaa lagu magacaabay taliyaha howlgelinta ciidanka booliiska ee gobolka muduga iyadoona taliyaha cusub ee degmada gaalkacyo lagu magacaabay dhamme cabdiqani haddaba waano saraakiilka ciidanka iyo saasoka mas-uuliyiinta xidhalka la wareegaya oo ku hadalayan arrintaasi waxaa maanta sharaf weyn noo ah sida aada ogtihiin waxaan xilka u kala wareejinaynaa laba taliyo saldhig oo ninna wareejinayo ninna uu la wareegayo xilka trafiko oo saldhiggaan in badan soo hayay oo ka soo shaqeeyey runtii aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa intii uu shaqadaas soo hayey sida hufan oo uu shaqadaa u soo hayey u soo shaqeeyey aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa maantana wuxuu wareejin doonaa haddii ilaa idmo saldhiggii uu gacanta ku hayay wuxuuna ku wareejin doonaa xaabuun waxaan jecel lahay xaabuun inuu halkaa ka sii wado shaqadii traafika inuu halkaa ka sii wado xilkuna waxaa weeye maalinba nin baa haya waa laba sargaal ciidanka waxay ka tirsan yihiin booliska qaybta gobolka mudug bay ka tirsan yihiin maalinba nin baa xilka qabanaya sida sharafta leh ugu wareejiyey traafiko iyo sida uu diyaarka ugu yahay xaabuun inuu la wareego oo halkiisii uu ka sii wado aad iyo aad baan arrintaas uga mahad celinayaa waxaan jeclahay haddii ilahaydmo shaqadu inay sidaa usii socoto buugna uu kusoo dhawow xil culus baa lagu dhiibay allaha kuu fududeeyaan kuleenaha xilka culus waxaa weeye culays hadduu ku saaran yahay uu culaysku kaa dego waxay kuu tahay farxad bay kuu tahay aada aaminsanaati oo dadka ha aaminsanaado in ay wax ku jiraan laakiin culays baa ku jira iyo dhibaato waa maalin aan la kala wareegayno taliyaha saldhigga cusub cabdiqari xaabuun shirdool dhame cabdiqaahe shirdool iyo anigoo ah gaashaanle axmed maxaad afrax traafik waxaan ku soo dhaweynayaa saldhiggii dhexe agabkiisii ciidankiisii gaadiidkiisii wuxuu lahaa mas-uuliyaddiisii waxaan ku soo dhaweynayaa xaabuun waxaan leeyahay xaabuunow dabbaa faraha laguu geliyo haddaad ku faraxsan tahay iyo haddaad ka naxsan tahay waxaa run ah haddii ayna dowladdu kaasiin gacankaasi xag gaadiid iyo xag ciidanba haddaysan gacan kaasiin waxaa run ah dab raran baad faraha kula jirta waxaan leeya ilaahay kuu fududeeyo rarankaasna waxaa la rabaa dulqaadkeeda iyo dadnimadeeda inaad yeelid sidaad uga baasi kartid aad uga baasi waan ka naxsanaa anu wallaahi been maaha wallaahi waan ka naxsanaa hawsha lagu idmaday baaxadda ay leedahay iyo sida aysan u dhammaystirayn waa wax ulusma intaas waxaan leeyahay dardaaran iyo ducaba waa kugu leeyahay aniga waxaan ku farxay inaan xil culays ka degay haddana waxaan ka naxsanaa culays kale inaa fuulay mid kale inuu fuulay baan ka naxsan waa jugjug meeshaadi joog ayadana haddii beri loo yimaado sidaa ay tahay baa iga wareegeysa sharcigu yahay waxaa lay magacaabay anigoo aan ahay hadda ku tirsanahay taliya ku-xigeenka qaybta labaad aana taliyaha howlgelinta gobolka mudug wa- waa culayskii mid ka sii badan baa ifuul waxaan ilaahay ka rajeynayaa ayadana ilaahay inuu ifududeeyo iyaguna mas-uuliyaduna inay igu ducayso ayadana hawsheeda oo kumitiskii oo dhammaystiran la wareeg kuna suulawow hawl culus baa la ii dhiibay taliyaha saldhigga bartamaha gaalkacyo xaqiiqatan aqoonteedii iyo shaqadeedii iyo awooddeedii iyo tayadeedii intaba aan lahaado laakiin sida la arkayey ama muuqaalka meesha ka muuqanayay ama xaaladdu sida ay tahay xaalad waxaa weeye shaksi gooni ah ama qof keliya wax ka qaban kara maaha Een, hadalka badan maya waxaan leeyahay dowladdu waxay tiri waxaan u baahannahay inaanu helno dhallinyaro oo saraakiila oo aqoon leh oo shaqadana la qabata haddaanu soo xaadirnay naftadeedii aan bixinay aanu diyaar u nahay inaanu dowladda la shaqayno shacabkayga la shaqayno dadka taagta daran aan waxa weeye aan taageerno awooddeeda aan soo bandhigno dowladda ayadana wax looga baahan yahay insha allahu tacaala wixii xuquuq ah oo lagu leeyahay oo u baahan yahay gobolku oo u baahan yahay saldhigu oo u baahan yahay qaybtu inay dhammaystiraan haddii kale maantay meesha uu taagan yahay waxa weeye meel kasii hooseystu tegaya sababto ah waxa weye waxa la rabaa horumar in la keeno annagu nafsadeeda waa bixinaynaa dowladda waxa loo baahan yahay inay waxa weye ciidan awooddeeda ay dhammaystirto Ee, taliyaasha taliyihii hore iga horreeyena waxaan leeyahay haddee culays baa ku saarnaa culayskiina anaa haya haatan anugu ku farxi mayo xaqiiqata oran mayo xil baa la ii dhiiba oo ku farxsanaa sababta waxaan ogahay waxa aan galay waxa ay yihiin marka shacabweynaha gobolka gobolka mudug degmada gaalkacyo waxaan ka rajaynayaa haddaa odhan jirteen dad aan aanna ku qanacsanayn baa xilka naloo loo dhiibaa maanta anaa jooga waxaan rajaynayaa inay la shaqaystaan waxaan maanta goobjoog ka ahayn kala wareejinta xilka saldhigga bartamaha ee saldhigga dhexe ay la kala wareegayeen sargaalada hadda xilka isku isku wareejiyey waxaan leenahay oo kula dardaarmaynaa sargaalka cusub ee xilka la wareegay taliyaha dhamme cabdiqani in ilaahay uu u fududeeyo xilka loo dhiibay uuna ku asturo waxaan rajaynaynaa inaan si mug iyo baahad la wada shaqayno saldhigyadu iyo degmadu waxaa ka dhexaysa wada shaqayn baaxad leh wadashaqayntaasna anagu waa xoojinanaa ka degma ahaan waxayna kaga baahan yahayna waan insha allah waa nala ka helaya waxaan kale oo u rajaynaynaa taliya ku-xigeenka labaad ahna gudo- ha- taliyaha howlgelinta gobolka xilka loo magacaabay asna ilaahay inuu ku asturo waxaan isugu nimid maanta waa xil wareejin saldhigga dhexe ee magaalada gaalkacyo oo uu maanta la wareegi la wareegahaya xilkeeda cabdiqani Ee, runtii taliyii hore wuxuu nagu soo wareejiyey goobjoogna aanu ka ahayn qaybaha uu saldhigu ka kooban yahay inta qolo maxaabiista ah qaybta dumarka iyo ragga musqulaha xafiisyada kuwa oobiyada iyo dhammaan agabka gaadiidka oo dee uu leeyahay dhammaanna waa uu ka soo tirsaday runtii goobjoog baynu ku ahayn ilaahay waxaanu uga baryaynaynaa in cabdihodan xilkan cusub oo aan runtii hubno ee, inuu khibrad iyo aqoon labadaba u leeyahay waxaynu kula dardaarmaynaa magaalada tan xaalkeedu sidii hore hadda waa dhaamaa dhibaatooyinka ugu badanna waxaa weeyaan in ciyaal yaryar oo xaafadaha ah iyo iska mooryaan iyo qolyo khamri iyo qowlaysata ah taliyii waxaa la rabaa saldhigga kane inuu insha allahu soo buux dhaafo oo dembiiluhu mataqaanaa magaalada dhibaateeye laga qabto
Somali Institute for Science and Arts. Shaatirki meelikiin qoro.
saantalan qaaday Aqoon salsheelankii weydiyay.
sidii fadaabta heli Somali Institute for Science and Arts.
baydhowsarsha inhin laga furo Suurtagal nagate.
sidii la fadaayi aha Suubinay runtaw.
Somali Institute For Science and Arts.
sifiriis haato Macahad lisaan qaadaw.
saleelado may ku furno Somali Institute for Science and Arts.
aqlaga walzuulow Always online mahada.
inta keena tabna Aqoonsahay kuweeldhoy.
sayniska ii Maadooyinka scientificska.
halkiin sifayo deer Macahadka Somali Institute for Science and Arts.
waa
ay yahay dhegeystayaal guud ahaan waliba intaa gaaf meera barnaamijka kulanka warsan oo namada siinku ah idaacada warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka oo kule baasaare waan sina dareesay dhegeystayaal anoo Cabdirashiid Ahmed Ibrahim Cabdirashiid Alashka boy dhanka farsamada madax ku deerta waliba ay maamulaya barnaamijka tacabkayga Bilal Hilal inta barnaamijku barnaamij limada radio kulamana waa Cabdirashiid Alashka boy oo si mutawassilasiyo hameen nabadaya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh